Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go'iyo shaadhle, adoo galdhala ila jooga, adoo galadi gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gaadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin
sheeka sheeka caruure sheekadani maanta waxay ku saabsan tahay haye digaagadii dhashahayd oo aqliga badnayd maalin maalmaha ka mid ah ayaa dooro labayo toban ukun ee dhashay ama baydh markay dhashay ee ku fadhiday way soo fiiqeen ama way dilaacday markay dilaaceen ukumihii waxaa ay noqdeen toban ilmood oo yaryaroo digaagada markay noqdeen laba beydha kasoo harta ama laba ukun digaagadii yareed digaagadii hooyadaheed ilmaheedii waxays tiri waxay cunaan u raadsay ilmahaaga way soo kaxaysay ilmihii way baxeen markay baxeen waxay cunaan raadsadeen labadii ukun mid kamid ah soo dilaacday soo fiiqday markay soo fiiqday meelahay fiirfiirisay digaagadii yareeda ilmaha heeda markay fiirfiirisay way weysay hooyadeedii inaysan joogin ee aragtay ee waxna meesha ka shanqaraynin markaasaa waxays tiri bal raadi hooyadaa waa intaasoo soo heshaa way soo baxday ayadoo soo socoto aa waxay aragtay sac meel daaqaayo waxay aragtay sac yar oo meel daaqaayo sicii meesha daaqaayay intay u imaato ee fiirisay ayadoo fiirinaysa wuxuu ku dhahey digaagadii yareeday waxaan arkaa inaad aad ii fiirinaysid ee maxaa rabtaa markaasaa waxay ku tiri hooyadee miyaa tahay adiga ayadoo si cod maskiinah kula hadlayso markaasa sicii u naxay digaagadii yareedoo maskiinta ahayda markaasaa wuxuu ku dhahee aniga maahi hooyadaa xajmi ahaan hooyadaa aniga wayga yar tahay aniga ayaa ka weyn xajmi ahaan anigaa ka weyn ee hooyadaa maahi ee orod hataa waa sii arkay haddaad sii socotid waa helehe ok way soo baxday digaagadii yareed ayadoona niyad jabin oo caadi ah oo dadaalaysa way soo baxday markay soo baxday xoogaa markay socotay waxay aragtay ri oo meel daaqaysay aragtay markay aragtay u imaatee waxay ku dhahdee iyadoo si yaroo maskiina la hadlaysa waxay ku tiri waa sac waad ka xajmi yar tahay ee hooyaday miyaad tahay markaasaa waxay ku tiri ridii waa runtaa waan ka xajmi yarahay saca laakiin ma ahi hooyadaa maxaa yeelay hooyadaa sideedoo kale ma lahan afar lugood ee waxay leedahay sidaadoo kale laba lugooday leedahay iyo baalal ee haddaad sii socotid waad helaysaa okey dhahday way soo socotay way soo baxday say usoo socotay waxay aragtay duke duke meel saaran kor geed saaran asaantay soo socotay soo hor istaagtay dukihii yaraa markay aragtay meesha saaran asaa waxay ku dhahdaa waxaa arkaa inaad sideedoo kale laba lugood leedahay baalalna aad leedahay ee hooyadee miyaad tahay siiroo cod maskiina kula hadashe markaasaa wuxuu ku dhahay dukihii anigu hooyadaa maahi oo yacnii waa runtaa waxaa leeyahay sidaadoo kale laba lugood baalalna waa leeyahay laakiin sidii hooyada hooyadaa oo kale maahi xoogaa intay duusho in ka badan ayaan duulaa hooyadaa maahi ee haddaad sii socotid waad helaysaa hooyadaa way soo baxday haddana se u socotay ee u socotay ee waxay aragtay boolanboolada oo biyaha gasha ma aragtay oo biyaha ku dabaalato ayadii ilmaheeda baddii biyihii ku jiraan ee u imaatay way fiirisa hooyo hooyo hooyo ee ku dhahday markay hooyo hooyo ee ku tiri ee fiirisay inay maskiin tahay ee waxay ku dhahdee anigu hooyada ma ahi oo hooyada waan u ekahay laakiin hooyada ma ahi markaasay oga sheekaysay digaagadii yareed bilow min dhammaad ay ugu soo sheekaysay sheekada way ka naxday markaase wixii ku tiri haniyad jabin oo waa helaysaa hooyadaa markaasaa waxaa maqlayday oo kor saarnaa qowlee qowleydiyaa u imaatay si ay u caawiso ee istiri caawi miskiintan digaagadaa oo yariistaa markaasay u tilmaantay meesha hooyadeeda joogto inta ka baxay dhahda waddadan ku socoto ruusa adaa arkaysid hooyadaa marka dambe hayay tiri way soo baxday digaagadii waddadiisa u heysay u heysay u heysay u heysay way socotay waxay maqashay cod oo sidii dooradii oo kale ququuq ququuq dhehayso haddana xoogaa yar markay soo socdo codkii soo raacday markay soo raacday codkii ee u imaatay ee waxay ku dhahday hooyo hooyo hooyadii fiirisay waxay dareentay digaagadii hooyada ahayd gabadheedii inay tahay oo ilmaheedii tahay markaasee ay ku ay u soo orday hooyadeedii hab ee siisay marka sheekadani halkaas ay noo joogto sheekadayna waxaa ka faa'iidaynaa waxay tahay yacni qof aqli badan oo yacni dadaal badan aan niyad jabaynin yacni hadafkiisa inuu gaarayo sidaasaanan ka fahmaynaa sheekadanina waynoo dha halkaas ay noo joogay insha allah samowa samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalana waxoqaysay halkaad xalay ladiska diiday halkaad xala dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya